madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan madaxda kale oo halkan joogta oo leh xildhibaano federaal kii jubbaland madaxweyne ku-xigeenka marti sharafta kale oo halkan joogta waxgaradka bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu islaan ka bacdi waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer jubbaland oo halkan si fiican noogu soo dhoweeyey hawshii dib u heshiisiintana gacan weyn ka geystay oo maanta halkan xafladdeedu ka bilaabatay xaflado kalena la dhigi doono haddii aysan noo goysha noo dhigin na soo dhowaynin diyaar inay u yihiin na tusinin inay xal ka gaaraan arrinta khilaafaadka si nabada shaqada maanta halkan aan ku soo gebagabaynay ma aysan dhacdeen marka aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahad celinayaa marka kaleeto marka waxaan ka shaqaynaynay dib u heshiisiin sida madaxweynuhu yidhina dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay u baahan tahay dib u heshiisiin in loo sameeyo dib u heshiisiintaas waxay saldhig u tahay runtii anigu waxaan ka ahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mas-uul waxaan ka ahay difaaca dalka hooyo difaaca dalka hooyana lama samayn karo dadkiisu haddaysan heshiisayn lama samayn karo waxaa mas-uuliyadu ka naga saaran tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka amniga inaan dhisno ciidanka amniga iyo ciidanka soomaaliyeed si loo dhisana waa in dadkiisu heshiis yahaan heshiis yihiin ciidanka markaasaa la isku dhafi karaa markaasaa la qalabayn karaa markaasaa wax loo qaban karaa laakiin ciidan dadkiisu uusan heshiis ahayn waxba lagama qaban karo mana la dhisi karo dad badan baa waxay iska dhahaan ciidanka ha la dhiso xagga ha la dhiso su-aasha ay isweydiinayna waxaa weeye dadkaagu heshiis maye shacabkaagu heshiis maye markaad shacabkaaga heshiisiiso ayaad ciidankaagana dhisan doontaa hadda ka hor waa isku daynay waxaan ka bilownay dib u heshiisiintaas magaalada guriceel oo heshiis aan ka samaynay nabadeed taas oo aan ku guulaysanay dad shacab ah oo nabaddarro awgeed magaalada gurceel uga cararay ama uga barakacay inay si nabada ku soo noqdaan ciidankana aannu ku gubaabinno inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan shacabkoodana inay u shaqeeyaan nabadgelyadiisana ka shaqeeyaan marka waxaan leenahay in la yidhaahdo fadhi ku dirir ciidankasaa ha loo dhiso waxaa ha la sameeyo waxaa la samey waxaa ka horraysa shacabka soomaaliyadow dadka soomaaliyadow waxay ila tahay intay iska dhaaftid maxaan qabannaa waxaasaan qabanayaa waxaasaan fulinayaa nin walbaba ha ku tashado dib heshiisiinta ha ka soo qayb galo ciidanka dhisiddiisana ha ka soo qayb galo waxaan aad iyo aad runtii u ammaanayaa u ammaanayaa madaxweynaha iyo maamulkiisaba sida runtii ay halkan ammaankana ugu adkeeyeen diyaarna ugu yihiin inay ummadda soomaaliyeed ugu adeegaan wax alla waxa ay rabaan hadday rabaan inay halkan ku jiraan hadday rabaan muxuu ahaa meel muxuu aha wax in lala qabto inay talo la siiyo aad iyo aad baan sida uu ugu diyaarka yahay aad baan ugu ammaanayaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan aad iyo aad ugu meelceliyo dadkii igala soo qayb qaatay oo runtii laftigooda isku dhabarjiyey jebiyey samray tanaasul badan sameeyey waxyaabo badan isku dayey inuusan shirkaanu fashilmin aad iyo aad baan ayagana ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ilaahay ayna ka jasiisiyo adinka iyo muxuu aha intii kaloo nagu taageertaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaad